إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka ugu dooron xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muslimiinta falastiin u dirtay dhambaal salaan iyo tahniyad ah oo ku aadan guusha ka dhalatay sabarkooda iyo lahalgamiddooda yuhuudda dab ayaa xalay ka kacay xarunta dembi baarista ee dowladda federaalka ee magaalada muqdisho maraykanka ayaa sheegay in hal dollar oo aynay ku jirin danta maraykanka ku bixin doonin inta uu trump joogo xafiiska aqalka cad maamulka la baxay s c khaatumo ayaa faahfaahin ka bixiyey israsaaseen xalay ka dhacday magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ka shaqaynayo sidii loo kala qaybin lahaa dalka soomaaliya talyaaniga ayaa sii daayey jenaraal u dhashay liibiya oo lagu eedeeyey dembiyo dagaal
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweynaa inta aanan gelin warka faahfaahintiisa waxaad ku soo dhowaataan goosgoos barnaamij cusub oo toddobaadkani bilaabanayo أيها السائر فاعلم سر دربك أو عرى رمي الشوك به فلتشد المئزرا ogeysiis muhiim ah ogeysiis muhiim ah warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijka guutada istashhaadiinta iyo geelanka soomaaliya indhuhu kala furay maxaa dhacay buu yidhi saarmaaqan waxbaa nagu dhacay markaasuu yidhi ma gantaal baa nal ku dhufay waa ku dhamaadeen waa ku dhamaadeen waxaa ihay inkaartayda noo soo baxdaa ihi wiilkaasna waa ku jihaadiyaa ihi maasha allah waxaa ihay khayr allah siiyo maxaa yeele sadar muuqda su'aal ka dhan waba muuqataa inaanan joogi karin in nala birbiray hawacadda يا عظيما في شموخ بين آساد الشرى markaad baarto qisooyinka qaar waxaad u qaadanaysaa inaad nooshahay taariikhdii geesiyadii hore ee islaamka waxaan la kulmay hooyo uu wiilkeedu ka mid noqday raggii sannadkii laba kun iyo laba iyo labaatankii galay mid ka mid ah xarumaha xasaasiga ah ee xukuumadda xamar anoo weliba safar ku jiro oo gaari shirka ka saaran oo beyna cishaacinka marahayo ninbaa iigu hambaliyeeyey si aad ahaan ugu farxay gaaladan walaya wadoone cagtila saaran adduunka lagu zuuli haa iyo waalayn dagaalama liiclaayi kalimatillaahi ibtiqaa'i mardaatillaahi bal waxaan ogaannay oo dhowr jeer aan tijaabo ahaan u aragnay in walaal weliba inta uu ka cibaado badan yahay walaalihiisa qaarkood ay camaliyaadkooda u sii kala barako badan yihiin hadday tahay xagga idqaanka camaliyadda iyo khasaaraha iyo saamayntai cadowga u geysata intaba يا سعيدا فزت لما بعت والله اشترى barnaamijkan oo ka kooban shan qaybood ayaa bixi doona toddobaadkiiba hal mar oo ah habeenka sabtida ee jimcaha sii macsalaameynaya waxaana lagu soo rogaalcelinayaa subaxda sabtida saacaddu marka ay tahay sagaalka iyo barka subaxnimo أنت للدنيا كغيث ارتوت منه الثرى لبست منه الجبال ثوب حسن أنظرا
haatanna warkii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muslimiinta falastiin u dirtay dhambaal salaan iyo tahniyad oo ku aadan guusha ka dhalatay sabarkooda iyo lahalgamiddooda yuhuudda warbixinta warkaasi salmaan axmed ayaa soo jeedinaya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed bogaadin iyo hambalyo ah oo ku socda muslimiinta khaza kuwaasoo sanka dhulka ugu jiiday yuhuudda iyo maraykanka war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay tahniyad ku socota khazada dulmidiidka iyo cisiga ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi nabadgelyo dushooda ha ahaato reer khaza ee ku dhex sugan teendhooyinka iyo burburka guryaha go'doominta iyo khudlaanka nabadgelyo dushiina ha ahaato inta aad sabarteen oo aad diiwaan geliseen liidnaanta yuhuudda iyo isbahaysiga saliibka waxaan sidoo kale salaan u diraynaa muraabit weliba oo weli gacanta ku haya riishada qoriga oo aanay argagax gelin cudwaanka iyo xadgudubka cadowga kana hor istaagin inuu dalbo waxyeelaynta gaalada iyo ka hortagooda isagoo ku sugan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ugu hambaliyaynaynaa ehelkeena khaza malxamadda weyn ee taariikhiga ah dhiigga iyo nafta ayayna u horeen inaanu dhulka barakaysan ee muslimiintu leeyihiin u hoggaansamin qabweynada yuhuudda iyo qariskatoornimada isbahaysiga saliibka ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka mar uu bogaadinayay sumuudka iyo adkaysiga ay ku sharfoobeen walaalaheena reer khaza marka loo eego mabaadi'da dagaalka waxaan aragnaa jab qaraar oo dullinimo leh oo gaaray yuhuudda waxaan halkan tahniyad iyo tacsi uga diraynaa ehelada shuhadada iyo qoysaskooda waxaana allah u weydiinaynaa inuu quluubtooda adkeeyo ajarkooda weyneeyo martabadooda aakhirana kor yeelo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka hambalyada iyo bogaadinta ee ku socda muslimiinta ghaza kana soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaarankeenna ku socda ummadda muslimka ah ee aragtay xajmiga uu la egyahay dhiigga ay horeen muslimiinta iyo sugnaantooda waxa uu yahay inay dareemaan ahamiyadda uu leeyahay jihaadka diyaargarowga iyo ribaadka iyo muhiimadda ay leedahay baraaruga la xidhiidha qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo in lagu hor sugnaado gaalada iyo dawaaqiidda khaatimadana waa inay noqotaa waxa ugu weyn ee maanka lagu hayo inta aan joogno dunidan dhismayaasha iyo muuqaalada tarafka waa wax beddelkooda la heli karo laakiin diinka iyo sharafka lama gato lamana soo iibsado sidoo kalena beddelkooda lama helo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagoo ku sugan dhulka ardulhijratayn waxaan ehelkeenna reer khaza kula damaashaadaynaa ducada iyo farxadda allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ka dhigo dhadhaabaha ay ku dul burburaan qorshayaasha sahyusaliibiyadda waxaan u caddaynaynaa inaan ku jirno shaqo joogto ah marna ma daciifayno mana taagdaraynayno waxaan bayco ku galnay geerida dushana waxaan u ridanay ballankii uu qaaday imaamkii jihaadka sheekh usaama binlaadin taqabbalahu allah ee ahaa walaalaheenna reer filistiin waxaan ku leenahay dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig ayaan uga jawaabaynaa burburintana burburin ayaan ku gudaynaa allaha weynna waxaan u markhaati gashanaynaa inaan idin hoojin doonin ilaa aannu guusha ka helno ama ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamsa ibnu cabdilmutalib radia allaahu canhu ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka bogaadinta iyo hambalyada ee ku socda muslimiinta khaza kana soo baxay xarakat al-shabaab almujaahidiin gebagabadii waxaa war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo khatimay waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika annagoo doonayna hirgelinta shareecada islaamka iyo hoylinta muslimiinta meel kastoo ay joogaan indhahana waxaan ku haynaa beytulmaqdes filistiin waa qadiyad ummadeed reer khaza oo keliyana gaarkuma ahan waxaana kulmi doonnaa maalin uu alle shaafin doono quluubta mu'miniinta dagaalka weli fari kama qodna dhagarta yuhuuddana waa mid la wada og yahay shirqoolka gaaladana waa mid caan ah laakiin waxaan nahay dad geerida jecel sidaba uu cadowgu u jecel yahay nolosha wallaahu haalibun calaa amrih walaakina akthara annaasi laa yaclamuun ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ehelnimo iyo garab istaagna loogu muujiyey muslimiinta khaza ee allah mahadii ku dhowaad shan boqol oo maalmood kadib afka ciidda u daray shirqooladii yahuudda iyo maraykanka
سأمضي صمود لدحر اليهود أجيب لقدس الحبيب النداء ونحو الكفاح برفع السلاح سأمضي إلى الموت مستأسدا أدك الحصون وأفني الخصوم horey waxaa guusha muslimiinta khaza u hambaliyeeyey hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaana bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab lagu bogaadiyey sida muslimiinta khaza iyo mujaahidiintoodaba ay ul iyo diirkeeda u noqdeen yuhuudda iyo maraykankana u gaarsiiyeen jab aanay ka soo waaqsan doonin allah idinkii
الفؤاد وأقضي حياتي به سيدا فلي بالجهاد يطيب الفؤاد وأقضي حياتي به سيدا فخير المآل بساح القتال لمن سار في الله واستشهدا
dab ayaa xalay ka kacay xarunta dembe baarista ee dowladda federaalk ee magaalada muqdisho warkani maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya habeenkii xalay waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan xarunta dembi baarista ee c i d da taas oo u dhexaysa soobe iyo lambar afar ka kacay dab xogan kaas oo aan la soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay dabka ayaa waxaa la sheegay inuu koronto ka dhashay waxa uuna si gaar ah kaga kacay qolka ciidanka ilaalada ee xaruntaas xaruntan dabka ka kacay ayaa waxaa gudaheeda si gardaro ah ugu xihan maxaabiis badan oo muslimiin ah kuwaas oo muddo ku xihan iyadoo ay dhacday in ciidamada dowladda federaalka ay dhibaatooyin daran u geystaan dhanka kalena waalidiinta ka qaata lacago badan oo baad ah war ka soo baxay taliska ciidamada booliska ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in wax khasaare ah uusan geysan dabkan xalay ka kacay xarunta c i d da dababka nuucan ah ayaa waxay waayihii dambe kusoo badanayeen magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin muqdisho hargeysa iyo magaalooyin kale oo waddanka ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in hal dollar oo aanay ku jirin danta maraykanka ku bixi doonin inta uu trump joogo xafiiska aqalka cad tafasiil ku aadan warkaasi farxan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya wasiirka cusub ee arrimaha dibadda maraykanka marco rubio ayaa khudbad ka jeediyey fadhiga ay isugu yimaadeen guddiga arrimaha dibadda ee aqalka koongareska maraykanka wuxuuna kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka afarta sano eena soo aadan wuxuu ku celceliyey halkudhigga donald trump ee ah in maraykanka laga dhigo mid awood badan isagoona sheegay in mudnaanta ugu horraysa ay siin doonaan dalkooda iyo dadkooda miisaanka iyo halbeegga siyaasadooda dibaddana lagu jaangooyn doono masaalixda ameerikaanka
The top priority of the United States Department of State will be the United States. The direction he has given for the conduct of our foreign policy is clear.
muddada uu trump jooga xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay mudnaanta kama dambayska ah siinaysaa dalka maraykanka jihada uu siyaasadeedana arrimaha dibadda u yeelay trump waa mid aad u cad dollar kasta oo aan bixinno barnaamij kasta oo aan maalgelinno iyo siyaasad weliba oo aan raacno waa inay ka jawaabtaa saddexdan su'aalood mid ka mid ah amniga maraykanka ma xoojinaysaa ma ka dhigaysaa maraykanka mid awood badan ama waxay maraykanku ka dhigaysaa mid barwaaqo badan muddaxileedka trump waxaana lacagta ay dhiibaan canshuurbixiyaasha ameerikaanka ah u bixin doonaan si xikmad leh awooddeenna waxaan u adeegsan doonnaa si xikmad leh si dadka ameerikaanka iyo dalka maraykanka u noqdo kuwa ugu wanaagsan wax welibana laga hormariyo hadalka ka soo yeeray wasiirka cusub ee arrimaha dibadda maraykanka ayaa muujinaya inaanay waxba ka jirin hadallada ay ku hadaaqaan madaxda ka talisa caalamka islaamka ee ay ku sheegaan in maraykanku uu ka shaqaynayo masaalixda dowladaha ka jira dunida hay-adihiisa kala duwan ee xafiisyada kuleh caalamka islaamkana ay u shaqeeyaan caawinta dadka tabaalaysan hadalka wasiirka arrimaha dibadda maraykanka uu jeediyey ayaa waxaa dib u baahiyey safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho taasoo u muuqata mid ku dhaga hadlaysa dowladda federaalka ee ku tiirsan taageerada ameerikaanka iyadoo u fulinaysa mashruuca la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka sida muuqata dowladaha taagta daran ee ka jira caalamka islaamka waxaa u soo galay wakhti adag maadaama aqalka cad ee maraykanku uu fadhiyo shakhsi ku fakara aqliyadda ganacsadaha oo aanay u muuqan waxaan ka ahayn dantiisa iyo dadkiisa sidaasi darteed waxay u badan tahay in waayada dhow uu maraykanku meesha ka saari doono taageerada malaayiin dollar ee uu siiyo dowladaha siyaasadiisa ku shaqeeya ee ka jira caalamka islaamka maamulka la baxay i c c khaatumo ayaa faahfaahin ka bixiyey israsaaseen xalay ka dhacday magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar habeenkii xalay waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka dhacay iska horimaad u dhexeeya nin hubaysan oo ciidamo ka tirsan booliiska maamulka la baxay i c c khaatumo mas-uul u hadlay ciidamada booliiska ee maamulkan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey iska horimaadka dhex maray ruuxa hubaysan iyo ciidamadooda ninkan ay xalay israsaaseeyeen ciidamada booliiska maamulka i c c khaatumo ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed cali xaanshi halka dhinaca maamulka s c kaatamo uu askari ka dhintay magaciisa lagu sheegay cabdiqaadir cabdiraxmaan kaas oo ka mid ahaa askartii sirsaaseenta dhex martay ninka mas-uulkan waxa uu sheegay inay askartu dileen ninkan oo ay ku eedeeyeen inuu ku dhex jiray muqaadaraad isagana uu dilay askari booliisa sidoo kalena dhaawacay afar kale isagoo intaa ku daray in ay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan ciidanka birmadka booliiska s c khaatumo oo ku jira howlgal ay ku gudanayeen waajibaadkooda kuna daba joogeen eedaysanayaal ay isku heleen aagga magaalada dhexdeeda ah halkaana israsaaseyn dhex martay israsaaseyntaasna ay ku dhinteen ninkii eedaysana ahaa oo ahaa nin mukhaadaraad ku jiray laguna daba joogay iyo askari ka tirsan ciidanka birmadka booliiska ninkaa waxaa la yidhaahdaa maxamed cali xaashi eedaysanaha ah waa dhintay ninka dhintay ee ciidanka booliiskana waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir cabdiraxmaan afar askari oo kalea ku dhaawacantay israsaaseyntaa dhex martay wixii dambe baaritaankii waa socdaa dib ayaanu idinka soo gudbin doonaa si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool ka jiray xiisada u dhexeeya ciidamada maamulka s c kaatum iyo dable hubaysan oo ka shaqeeya waxyaabaha maanka dooriya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ka shaqaynayo sidii loo kala qaybin lahaa soomaaliya cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkani ka waramaya cabdixakiin cabdulaahi cummey oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ka xun yahay etoobiya kana shaqaynayo sidii loo kala qaybin lahaa dalka soomaaliya wuxuu sidoo kale u gafay camay diinta islaamka isagoo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso inay soomaaliya ka hirgeliso diin aanu garanaynin waxa ay tahay waa sida uu hadalka u dhigay waa kan isaga oo hadalladaasi ku hadaaqaya dowladda xasan sheekh maxamuud waa heerin haddii sababay heerin ku tahay oo sababtu tahay baddii iyo dhulkii iyo cirkii nooc iyo dowladnimadii soomaaliyeed addisababuu hordhiga addisababuu dhexdhiga waa wax aad looga xumaado waxaanan qabaa xasan sheikh ummadda soomaaliyeed inuu uga xun yahay etoobiya xasan sheekh baa ka xun sababtaan u leeyahayna waxa weeye xasan sheekh dalkan wuu burburinayaa qurubqurub buu u jarayaa qabiilqabiil buu u jarayaa laakiin etoobiya waxaa laga yaabaa gobol yar oo meel bad ku taallo uunbay doonayaan shabaab waxay ku yacnii waxay rabaan inay xukumaan oo ku xukumaan dalka diin aynaan garanayn meelay ka timi mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban ayaa mar weliba sidan oo kala dura diinta islaamka iyadoona sida la wada ogsoon yahay ay ku dhaqmaan dastuur bani aadam hindisay waxaana saacadihii lasoo dhaafay uu xamse cabdi barre sheegay in aysan ku dhaqmin diinta islaamka islamarkaana loo baahan yahay in ay fiiriyaan xeerka ay maanta isku dhaqayaan oo aan xabad shareecada islaamka ogoshahay aanay ku jirin warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda talyaaniga ayaa sii daayey jenaraal u dhashay liibiya oo lagu eedeeyey dembiye dagaal maxkamad ku taala magaalada roma ayaa sii daysay jenaraal usama najim oo sidoo kale loo yaqaano al misri oo u dhashay dalka liibiya kadib markii lagu xiray magaalada turiino ee waqooyiga talyaaniga waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo dagaal iyo dembiye ka dhan ah aadanaha ninkan ayaa ah taliyihii ciidanka booliiska qaybta qaabilsan adeega garsoorka ee dalka liibiya iyo agaasimaha mid ka mid ah xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee trabulus waxaana si gaar ah loogu eedeeyey inuu jirdil u geystay tahriibayaal iyo maxaabiis ku jiray xabsigaas ninkan ayaa la xiray axaddii lasoo dhaafay iyadoo loo cuskanayo waaran soo qabasho ah oo ay u jartay waxa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada balse maxkamadda talyaaniga ayaa go'aansatay in lasii daayo sababo la xiriira khalad ka yimid dhanka habraaca oo ay samaysay xeer ilaalinta guud ahaan warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa